نورنا نبيا ربي في ليالي الكرب نورنا نبيا ربي في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada caruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aan maanta idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah xaflad ka dhacday deegaanka kunyo barrow oo loo qabtay toddobiyo labaatan arday oo xifdiyey qur-aanka kariimka haddaba siday u dhacday xafladdaasi marti nooce ah ayaa ka soo qayb gashay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah taxanaheeni wabilwaalidayni ixsaana waxaan meesha ka marnayn kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayey sideed u tarbiyeynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
نورنا دستورنا ونظام النجوم وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran ugu horrayn waxaan ku bilaabaynaa xalqada toddobiyo labaatanaad ee taxanaha wabilwaalidayni ixsaana waxaana inoo soo jeedinayaa ashaykh cabdulilaah abu khaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آه، waxaynu kusoo jirnay taxriinaha wabilwaalidayn ixsaanan Ah, marka galabta waxaynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala masaa'il ama arrimo la xidhiidha sidii loo sugi lahaa ama loo dhaqangelin lahaa samafalka labada waalid waxaynu iyo bacdi axkaam oo ku saabsan arrinta ayada ah labada waalid in la shumiyo ama la dhunkado xukunkeedu waa maxay culimmadu waxay leeyihiin ah, waxay leeyihiin wax dhiba kuma jirto haddii labada waalid la dhunkado waa arrin la rabo oo qalbigooda farax gelinaysa waa arrin loo baahan yahay imaamka la yihahdo ibnulmuflix eh, waa taqaaniin sheekha caanka ah wuxuu leeyahay fasli buu u guntay wuxuu leeyahay faslun fi taqbiili lmaxaarimi min annisaai fi ljabhati wara's wuxuu leeyahay arrintan fasli waxay u tahay eh, in la dhunkado dumarka maaragtay aadangeyaanka aan aadangeyin hooyadii iyo walaashii iyo dadkii dee lamid ahaa iyo ah, habaryartii iyo eedadii iyo maxaarimtii waxaa waxaa bannaan buu leeyahay in la dhunkado oo laga dhunkado wejiga iyo madaxa laakiin wuxuu leeyahay afka ma laga dhunkanayo Ka- wejiga ama madaxa afka afka ma loo gelinaya ustaas sheekhaas uu leeyahay Eh, sheekh kale leeyahay xijaazina wuxuu leeyahay ama xijaawi nin kale wuxuu leeyahay laa ba'sa lilqaadimi min safarin min safarin taqbiili dhawaat alarxaam qofkii safar ka soo noqday wuxuu leeyahay qofkii safar ka soo noqday isagoo maqnaa oo markaa dumarkii dee walaalihii iyo hooyadii iyo habaryartii iyo dad- dadka u yimaada wuxuu leeyahay wax dhibi kuma jirto inuu maaragtay dadka ayaga uu dhunkado ama uu shumiyo laakiin wuxuu leeyahay afkuu ka dheeraanayaa bal aljabhatu wara's wejiga iyo madaxa unbaa loo gelyahay buu leeyahay iyo gacantana waa loo gelya saan arki doono Ah, sheekh ibn ulbaaz oo isaguna ay ma- isla- isku waqti ahayeen sheekh ibn cuthaymiyin oo isaguna sheekh caan ahaa taqaaniin isna waa la weydiiyey waxaa la yidhi sheekh arrimaha ka waran marka wuxuu leeyahay wax dhibi kuma jirto in labada waalid ah, iyo hoo- e- e- ayeeyada iyo gabadha walaasha ah eh, laga dhunkado wuxuu leeyahay dhabanka leanna waxaa sugan buu leeyahay abubakar sidiiq radi allahu canhu inuu gabadhiisa caaisha dhabanka uu ka dhunkaday ayaa sugan buu leeyahay axaadiista ku timi buu leeyahay Eh, hooyada iyo laakiin wuxuu leeyahay iyo ayeyda waxaa munaasiba in madaxa laga dhunkado iyo sanka eh, iyagoo ijlaal culus ilo- in si- walaashii matalan dhabankaa laga dhukanaysa laakiin hooyadii iyo ayeydii iyagu si dheeraada ayaa ayaa shumintoodii loogu sii dhexal dheeraanaya oo iyaga waxaa weeye wuxuu leeyahay xataa madaxa iyo sankaa laga dhunkanaya taasaa tacdiim iyo maarata iyo ikraam bay dheeraada ayaa loo siinayaa buu leeyahay sheekhu mar kale wuxuu leeyahay waa ibnu baas weeyaane raxmatullaahi caleyh wuxuu leeyahay rag badan oo ahlucilmiga ka mid a waxay leeyihiin dhunkashada oo maaragtay oo afka laga dhunkanayo iyadu ma banaana uu leeyahay laakiin gabadhaada aad dhashay iyo maaragtay qaraabada dhowdhow ee maxaarimta ah dhabanka ama khadka ayaad ka dhunkanaysaa buu leeyahay Eh, wuxuu leeyahay sidoo kale laa basa madaxa iyo maarata iyo wejigana sidoo kale dhib ma laha ayuu leeyahay ibnu cuthaymiin mar kale wuxuu leeyahay arrintaa ka hadlaya ataqbiilu eh, dhunkashada la dhunkanaya maarata hooyada iyo walaasha kaa weyn oo iyadoo iyadana waalid oo kale ku ah iyo ayeyda iyo gabadhaada wuxuu leeyahay dhib kuma jirto eh, in la dhunkado leanna abubakar baa gabadhiisa caaisha dhunkaday ayuu leeyahay oo calaa khadiha wejigeeda ka dhunkaday buu leeyahay waana xadiis sugan siduu bukhaari ku yimi siduu sheekhu sheegayo wuxuu leeyahay laakiin dadka dadka ka soo hadha maxaarimta kale Qa- qaaribta qaarna waa usuul waa wixii aad kasoo jeeda hayeeye iyo mm, iyo hooyo iyo dadkii ku dhalay qaarna adaa dhalay waa gabadhaadii wax kasoo farxmay kuwaas waa gaar laakiin qaraabada kale walaalaha iyo wixii lamid ah kuwaas iyagu sidaas oo ka yar duwan yihiin buu leeyahay wuxuu leeyahay eh, gabadha weyn walaasha un taas kale waa sidii hooyadoo kale iyadoo waalidoo kale adoo adoo xisaabsanaya ayaad iyadana dhunkanaysaa buu leeyahay madaxa iyo wajiga ka dhunkanaysaa ayuu leeyahay saas ayuu le sheekhu leeyahay mar kale gacanta la weydiiyey sheekh waxaa leeyahay gacanta haddii qofka laga dhunkado labada waalid ka waran gacanta marka wuxuu leeyahay dhib kuma jirto haddii labada waalid gacanta laga dhunkado waa baab ikraam iyo ixtiraam bay iyo arrintaas ka dhigan tahay buu leeyahay sheekha la yidhaahdo shihaab ashalabi alxanafi oo nin xanafi weyan wuxuu leeyahay yajuusu taqbiilu yadi lwaalidayni washeykhi aladii yu'khadu minhu waxaa bannaan in la dhunkado gacanta laga dhunkado labada waalid ee ku dhalay iyo sheekhaad cilmiga ka qaadatid ixtiraam ahaan saasuu isaguna leeyahay ibnu cuthaymiinoo mar kale hadalka kusoo ceshada wuxuu leeyahay raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay gacanta in laga dhunkado hooyada iyo maaragtay iyo walaalkaaga kaa weyn iyo qofka caalimkii wax ku baray ixtiraam weeyaan laa ba'sa bihi buu leeyahay ixtiraam ahaan walaa ishkaala fiihi wax dhibi kuma jirto waa arrin bannaan buu leeyahay marka waxaa kaloo la weydiiyey xukmu taqbiili qadami lwaalidayn gundaha ama lugaha ma laga dhukan karaa la weydiiyey sheekha Ah, wuxuu leeyahay sheekhu yajuusu taqbiilu qadami lwaalidayn waxaa bannaan labada gundood labada waalid in laga dhunkado liana dalika inamaa yakunu cala sabiili tawaaduci walictiraafi lahuma bilfadl tawaaduc iyo tawaaducnimay noqonaysaa iyo inaad u ictiraafaysid oo u qiraysay labada fadliga leeyihiin waa ka dhukan kartaa lugaha ayuu leeyahay labada waalid ibnu cuthaymiyan mar kale wuxuu leeyahay waxaa bannaan in laga dhunkado gacanta Eh, qofka ka weyn iyo qofka cilmiga baray ee sheekha ah ee gacanta inuu ka dhunkado wax dhibi kuma jiraan iyo wixii lamida buu leeyahay waxaa la weydiiyey isagana sheekh cabdilmuxsin alcabaad sheekha la yihahdo ila- oo sheekh weli nool weeye sheekhaas waxaa la weydiiyey ilaahay xafido waxaa la weydiiyey aabbahay baa marmar wuxuu i amraa isagoo ilaa kaftamaya gama lugahayga dhunko igu yidhaahdaa sheekh wuxuu ku- wuxuu ku jawaabay laa maanica an tuqabilaha wax dhibi ma jirto la baahina gundaha ka dhunkato sheekhaasuna saasuu isku raacsan yahay, culimada saa u muuqata waxaa laakiin la weydiiyey arrinta kale sheekada la weydiiyey waxaa ka mid ah xukmu alinxinaa litaqbiili qadami lum idaa kaanat waaqifa hooyadii baa taagan ma lagu foorarsan karaa oo gun- lug- lugteeda yani inxinaa ma la foorarsan karaa sidii waxaad rukuuceega oo kale taa weydiidayaan culimadu waxay leeyihiin sheekhu ku- wuxuu ku maaragtay ku jawaabay laa yajuus inxinaagu waxaa la yihahdaa ama foorarkaas in loo qofkii loo foorarso ilahan cidahan looma rukuuci karo taasuma banaana ayuu leeyahay laakiin markay iska fadhiyaan isdhinac fadhidaan oo kale adaan inxinaa samaynaynin lugaha waa ka dhukan kartaa idinkoo wada fadhiyo oo kale laakiin u foorarsan maysa ayuu leeyahay ibnu cuthaymiin baa mar kale isaguna wuxuu leeyahay eh, arrinta kusoo celinayaan waxay leeyahay gacanta iyo in laga dhunkado maaragtay walaalka kaa weyn iyo ninka caalimka sheekha iyo maaragtay iyo hooyada inaad gacanta ka dhunkato iyaduna wax ishkaala kuma jiraan waa arrin bannaan oo ixtiraam in- bay tusaysaa iyagana qalbigay uqabajinsa ku farxayaan buu leeyahay saasuu sheekhu leeyahay mar kale laakiin wuxuu leeyahay hadduu qofkaad gacanta aad ka salaamayso uu gaaban yahay adigu waa dheertay qof waa qof gaaban arrintan waxay keenaysaa inaad u foorarsato marka wuxuu leeyahay foorarkaa isaga lama ogola gacantiisa kor soo qaadaysaa waxaa fiican gacantiisa inuu kor soo qaado marka aad gacanta ka shumisid laakiin in adigu u foorarsid aad bay culimadu jeedayaan xina ila ilaah cidahayn looma looma rukuuci karo looma sujuudi karo saas buu sheekhadu culimada isku raacsan inta badan wuxuu leeyahay eh, maanta dad badan baa waxay same- waa la weydiiyey sheekh waxaa laleeyahay maanta dad baa waxay sameeyaan intay gacanta aabahood dhunkadaan bay wejiga iska saarayaan taa ka waran wuxuu leeyahay arrintaas arrin bannaan maaha oo taas iyadu wax sharci wax ku soo arooray ma ma jiraan buu leeyahay inuu maaragtay eh, intaad gacmahaagii ku haddana aad wejigii saartay gacantii taa iyadu wax wax sha- waxaan xadiisu sheegaya ama wax banaynaya maana arag buu sheekhu leeyahay ee sidii lagu sheegay madax waa banaanya ka dhunko wejiga ka dhunko dhabanka ka dhunko gacanta ka dhunko lugta hataa haddayan inaa keenin ka dhunko laakiin intaad gacantooda dhunkato sida wax barakaysanay oo kale in adigu markaa aad wejiga saartid taas buu sheekhu ka hadlay oo diidaya ibnu baas baa isna wuxuu leeyahay raxmatullahi caleyh أما السجود على اليد كونه يسجد على اليد يضع جبهته على اليد لا يجوز إنه إنه وجهي إنه وجهي سي صاروا قعنتي هو يضع وسيد وجهه وجهه صاروا سي وحبار كيسان وكله تاجد ما بنانا إليهن علماء إنها صي مارتي أي كهر أنتان كيد هذين أساس كيد هذين هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markana xaflad heer sare ah oo ay ku qalinjebinayeen toddobiyo labaatan arday oo xifdiyey qur-aanka kariimka islamarkaana iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaa dhowaan ka dhacday deegaanka kunyo barrow waxaana ka soo qayb galay martisharaf kala duwan martisharaftan ayaa iskugu jiray culimo mas-uuliyiin waxgarad waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada goobtay xafladdu ka dhacaysay oo ah madarasada imaam muslim ayaa ahayd mid aad loo qurxiyey islamarkaana indhaha soo jiidanaysa ugu horrayn xafladda waxaa lagu dahfuray aayadaha qur-aanka kariimka qowlka allaah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتاباً كتابا متشابها مثانية تقشعر مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون
furfurasho kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey a-sheykh cabdulilaah abu khaalida oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna halkaasi ka jeediyey kelimad muhiim ah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فرحد وحا وين إيه إن كلا قيب قالوا مسلمين تهلك فردده أو مرت شرف تله معلمين تله أرض له والدين تله مهر دشي له إن الحفلة دن كلا قيب قالوا كتاب كإله يقر له قاضيه اللي إكرام أيه ما هذا ودن إله بإسكاله إله يسوع جارسيه وقتي kitaabka ilaahay sidaas la baranayo lagu dhaqmayo la difaacayo waktiga laysiiyo gaaban dartii laba kelmadood kelmadna waxaan odhanayaa ardada insha allahu tacaala kelmadna dadka waalidiinta iyo macalimiinta ardada waxaan leeyahay waad xifideen kitaabka ilaahay qofkii ilaahay u qorada xifday oo xifdiyey laakiin waana wax lagu farxo waana tallaabadii u horreysay alkhudwa aluulaa weeyaan laakiin maxaa la rabaa kitaabkaa la bartay ee la xifdiyey in lagu dhaqmo inay suluugaaga ardaygu ka muuqato in adigiyo lagu gal- kala garto ardada kale ee suuqa iska joogay aan qur-aanka baran aad kala soconataan xagga dhaqanka muuqaalka tasarufaadka iyo dhan kasto liannahu adigu waxaa tahay ahlullaahi wa khaasatuhu ilaahay baa fadligaa ku siiyey kitaabka ilaah ina xafiddo ha dayicin barashadu iyo waa kala duwan yihiin iyo ku dhaqanku barashada qof kastaa baran kara qur-aanka ilaahay gaal baa xifdiyi kara munaafiq oo caliimulisaan baa xifdiyi kara laakiin qofka qur-aanka maaragtay kha- ka faa'iidaya waa qofka markuu barto fahmo ku dhaqmo dhaqankiisa uu bedelo dhaqankiisa uu qur-aanku bedelo weeyaan marka ardayda insha allahu tacaala kitaabka aad barateen ha dayicin oo dhulka ha dhigine kor u qaado ku dhaqma waxa idinka muuqdo mahad ilaahay kadib waxaa iyadana mahad u celinayaa waalidiintii dadkan dhashay ee kusoo tacbay ee waktigaa soo gaadhsiiyey iyo macalimiinta iyaguna qur-aanka baray iyagana waxaan leeyahay dadaalkii ma dhammaan hawsha weli way socotaa ilmuhu hadduu maanta qur-aanka dhameeyey wuxuu u baahan yahay in maaragtay fahmkiisiina la baro tafsiirkii loogu daro ku dhaqankiisii lagu booriyo uu noqdo qof dhaqankii qur-aanka uu ka muuqdo khuluquhu inuu qur-aan noqdaa la rabaa ilmihii qur-aanka xifdiyey baarak allahu fiikum idin- qoladana intaasaan leeyahay waalidiinta iyo waxaa weeye iyo macalimiinta Ah, muslimiintana guud ahaan iyo dadka fadhiya xuduurka ah qof walba kitaabka ilaahay sidii loo kor yeeli lahaa sidii loo difaaci lahaa sidii loogu dhaqmi lahaa qayb ka noqo adiguna ku dhaqan dadka kalena ku boori waxaan filayaa waxaan maanta gaala isku haysanno ee inay uga dagaalamayaan ee dhiigooda aan u banaysanayno keenana u banaysanayaan waa kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa ayaa ugu horeeya gaaladu maanta dad badan baa iska dhex jooga oo qur-aankana akhriya masaajidahana ku tukada laakiin waxaa la yidhahaa saddex shay bay qalinka qalin cas hoosta ka mariyeen inaan muslimka lagu arag kitaabka in laysku dhaqo hala barta maaha waa la bartaa meeshay joogaan gaalada waa lagu bartaa kitaabka ha lagu dhaqmo oo xuduudda ha lagu fuliyo oo ha lagu dhaqmo taa waxay ka xigaan dagaal bay ka xigaan waxay kaloo dagaal ka xigaan qori in la qaato la jihaado ma maqli karaan way ka dhintaan annaguna waxaan leenahay qorigaan qaadana waa dagaalamaynaa qul muutuu biqaydikum baan leenahay waxay kaloo diidan hoosta ka xariiqeen in khilaafa islaamiya la soo celiyo oo xukunku uu noqdo mid maaragtay khilaafa raashida sideediyo kale calaa minhaaji nubuwa in lagu soo noqdo oo ummadda waxay shalay ku limaatay loo celiyo taana ma ogola gaala way og tahay haddii kitaabka la qaato in iyaga waxay wataan iyo baadilkooda iyo dimuqraadiyadooda iyo dasaatiirtoo dhan qashinka lagu tuurayo taana ma ogola marka baaraka allahu fiikum mala idinku dheereeyey shan daqiiqa laysiiyey هذا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ardayda madarasada ayaa sameeyey bandhig cajiib ah oo ugu yaraan hal saac soconayey waxaadna ku soo dhowaataan qayb ka mid ah bandhigaasi oo aan idiin soo xulnay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
ومن هنا نقدم الشكر والعرفان بعد حمد الله جل جلاله لحركة الشباب المجاهدين التي قامت لحمل عبي هذا الدين الثقيل دفاعا وتطبيقا وعلى رأسها الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة ونقول بارك الله فيك وفي جهودك خفضت الجناح لرعيتك وعلمت كيف تقطف الرؤوس أعداء دينك فسر شامخا في دربك ولا تلتفت فالأمة ما زالت تنتظر منك وتؤمل فيك والله حافظك ومعينك وخصوصا نهنئ لمكتب الدعوة على مستوى الحركة والولاية والمحافظة ونشكر له على جهوده الجبارة في إحياء أمته المصابة فكم نصح وبين وصبر وبذل ووعظ فأوضح جزاه الله عنا كل صالحة ما صبحت زوج الحمام وغردا وبالأخص جمعية القرآن الكريم التي أحيت روح القرآن في الأمة من جديد وعلمت معنى التصحيح والتجويد حتى انتشر صوت الإقراء والإجازة في الوجود ونقول أفلحت الوجوه وضابت الأفواه ضاعف الله أجركم وشكر سعيكم وسلام الله عليكم
دائما لا أراك في المدرسة في الجدول المسائي ما سر هذه الغيبوبة من فضلك نعم لأنني أدرس في المعهد السخاوي مساء لذا أحضر في الصباح فحسب جميل وهل يمكن أن تشاركي معنا بعد الدراسة هناك؟
نعم ندرس علوم القرآن عموما وموادا إضافية والحمد لله رائع سمعت أنه تحفظ الشاطبية في المعهد هل هذا صحيح؟
نعم نحن الآن على وشك الانتهاء من حفظها والمعنى إلى حد ما والحمد لله كم عدد أبيات الشاطبية مع الشاهد؟
ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتا يقول الشاطبي وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع مائة سبعين زورا وكملا ما اسم الشاطبية مع الشاهد حرز الأمان ووجه التهاني يقول الشاطبي وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا ما المقصود بالبدور السبعة في الشاطبية هم القراء السبعة يا أختي
فمن ضمن سلسلة المدارس النموذجية والمعاقل المثالية مدرسة الإمام مسلم وإليكم نبذة يسيرة حول تعريف المدرسة لقد فتحت هذه المدرسة في العشرين من شهر شوال عام 1439 هجرية بعدد متواضع من الطلبة فشدت مئزرها وكشفت عن ساعد الجد والاجتهاد فسقت وربت حتى خرج من حضنها الدافئ حفاظ ومهارة في حفظ كتاب الله عز وجل وقد تخرج منها دفعتان متتاليتان ختمتا حفظ القرآن الكريم بإتقان والحمد لله وقد جادت بأول دفعة وعت القرآن كاملا في الخامس عشر من شهر الله صفر عام 1444 هجرية بعدد يبلغ 27 ضالبا وضالبة معظمهم التحق بالمعهد الإمام السخاوي ويتراوح بين المدرسة والمعهد وبعضهم في المعاهد والمراكز الإسلامية كوترجة ودار القرآن وخديجة بنت خويلد والحمد لله وأما الدفعة الثانية هي المتخرجة الآن وعددها سبعة وعشرون ما بين ضالب وضالبة حفظوا القرآن عن ظهر قلب مع صغر سنهم
تفسير قرآني تعالى صرف إيماني بتوحيد وتربية من القرآن يسقيني بحمد الله ألجأ إلى الإنس والجن صلي ثم تسليما إلى الرحمن يهديني سلام طيب وفي عليك في عدناني أساتذتي تحياتي إليكم مقلة العين بكم أفخر بكم أسمو بكم شدت أركاني فشكرا يا أساتذتي نجوم المجد في الكون إسلامي وقرآني تعالى صرع إيماني توحيد وتربية من القرآن يسقيني الحمد لله اللجوء إلى الإنس والجن
سلاما يبعث المسك إلى روحي وريحاني إلى أبتي ووالدتي سبيل العز دلاني فكم جادا وكم نصحا وكم سارى الإحسان وما روحي وما قلبي فسامح رب هذا xafladdu markii ay dhammaatay kadib qaar ka mid ah waalidiintii ay qalin jebiyeen carruurtooda ayaa dareenkooda ka hadlay ayagoona u mahad celiyey mucallimiintii ardayda qur-aanka baray alxamdulilaah een, ma ifadhina xalfad maasha allah sharaf leh dhalookaan iyo qalanjibiyeen aniga sacdiyi maxamed urur iyo qalanjibiid alxamdulilaah ilaahay rabbi raxmaanka macallimiintii walsoo baran ilaahay miisaanka ay saar alxamdulilah maasha allah alxalfad oo naash maasha ilaahay alxamdulilaah maasha allah alxamd qurux badan oo nidaam et maashan dhalool ika qawi alxamdulilah ilaahay mahadayo macallimiintii walsoo bar ilaahay miisaanka xasanaad ilaahay ay saar bismillaah anigoo ah magacayga faadamo xaaji waxaan u imaaday meeshan darasada imaama muslim ayaan kasoo qayb galnay maasha allah way sharaxaadan tahay ilaahay maclimiintaas ajarkooda miisaanka aaqaraha ku abaalmiriyo intii waalidiin ah ajarkooda ilaahay miisaanka aaqaraha u saaro maasha allah waa ilmo hal wiil buu ii dhameeya magaciisa xuseen cumar cabdiqaadir hooyadiisna waa faadamo xaaji cali maasha allah waana ka faraxsan yahay ilaahay ilmahaas ha noo hagaajiyey magacaakigiis madabdallow maariya iyo shucaab iyo qalanjibin maasha allah madarasada imaam muslim macali- macalimiinta iyo waalidiinta ilaahay sana- miisaanka xasanaadka ilaa ay saara maasha allah waalidiinta iyo wa- macalimiinta iyo waalidiinta kumad ahnayin ilaahay kheyr asiiya faraxda iyo faraxda faraxsan maanta malkoob karaay maasha allah maasha allah ilaahay ha barakeeyo jasaaka allahu kheyran bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa aamina maxamed waxaa ii dhameeyay wiilkayga khaalid cabdiraxiin maxamed jasaakumallaahi kheyran ilaahay macalimiintii waxbareen ilaahay kheyr ha ka siiyo bismillaah magacayga waa musakariya madarasada imaama muslim aad ayaan ugu faraxsanahay Ee, wiilkayga cabdiraxmaan cali maxamed maasha allah qur-aanka ugu xifdiyey ilaahay macalinkii waxbarana ilaahay habakaraameeyo maasha allah aad ayaan ugu faraxsanahay martay sharafka dhammaan xaadiriinta kulli waa ku faraxsanahay maasha allah jazaaka allahu khayr khayr aljazaa ugu dambayntii maamulaha madrasada imaam muslim ayaa isaguna ka warbixiyey xafladda iyo siday u dhacday ardayda qalin jebisay dufcada ay ka tirsanaayeen wuxuuna sidoo kale u mahad celiyey ka soo qaybgalayaashii xafladda iyo qabanqaabayaashii isku daba riday جزاك الله خير آه، ما يبقى إلهي سبحانه وتعالى مركو ما يبقى مهد عليان إلهي سبحانه وتعالى ما يبقى المسلم يعني دي ما يبقى ناقن يوم يبقى خير كان وافجي آه، حفلة ما يبقى إلهي سبحانه وتعالى من سورة قلي ما يبقى يبقى لما يبقى والدين بدن يوم يبقى علماء بدن يوم يبقى معلمين داد بدن يبقى إلهي سبحانه وتعالى ما يبقى كما حسن يوم ما يبقى لنا جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى ما يبقى يوم يبقى ناقن إلهي سبحانه وتعالى سنكعب المري intaasida kadib maybo ardayta maybo xafladdan dhigay maybo taradiyo maybo labaatiyo todoba waay toban iyo saddex oo wiil ah iyo afar iyo toban oo gabadhee waay maybo maasha allahu ilaahay subhana wataala ka maxsan qur-aanka mayba ka dhameen lamasin ya ka dhameen maybo dufca maybo ka horeytay dufca koowaad ayana maybo labaatiyo todobayahan sanad hore maybo maybalan qobday Eh, sanadkan hadda lasoo dhaafi oo maybo kun afar boqol afartan iyo afar taradoda waxaa waay maybo toban toban iyo shan Eh, tiradina maybo labaatiyo todoba waay toban iyo sagaal oo gabdhe iyo sideed wiil waay ilaahay subhana wataala ka maxsan madrasadiina maybo arday badan maybo hadda maybo dhigado alxamdulilah xaad kadib maybo jeela maybo madrasadiina maybo intii hor un socota maybo oo ilaahay subhana wataala nawaafiyo maybo khayr iyo wanaag korroosana jeelna waalidiintii ha ka qeyb galan iyo macallimiintii iyo maybo gudiyaalkii iyo maybo maamulkii walaayada maybo anku horeyti dacwada maybo dhammaantii maybo lana ilaahay subhana watacaala intii dadaalkiisa isku bida maybo ilaahay subhana wataala ajar ilaahay siinkasi kama xasantin qabanqaabiya xafladiina maybo lana maybo kama xasantin maybo qabanqaabidin iyo maybo wanaagii maybo maybo kaalmadii iyo gargaarkani sidee maybo ilaahay subhana wataala ajar weyn maybo ilaahay siinkasi نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta markanna waxaan isla soo gaarnay qeybaha dambe waxaadna ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayey sideed u tarbiyeynaysaa carruurtaada قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu sii wadanaa oo kusoo jiray kitaabkeennii ama risaaladeennii kayfa turabbi abnaak oo iska lahaa walaalkii ahaa axmed ibnu naasir atayaar waxaa kale almurabbi alawal nabiyullahi maxamed sal slam iyo dadka maanta jooga ay ku kala duwan yihin xagga tarbiyada ilmaha ta saddexaad nebigu ilmaha ma canaanan jirin canaantana kuma badin jirin iyo guulguulka mar kale anas baa inoo warramaya radia allahu canhu fa haada anas khaadimuhu asagiir wuxuu leeyahay anas khadamtu arasuula sala allahu caleyh wasalam cashara siniina nebiga toban sanaan u adeegayey laa wallaahi maa sabanii sabbatan qadu weligay kelmad caya ima odhan walaa qaala lii uffin qadu weligay uf xataa waxaan sameeye ma dhibsan walaa qaala lishayin facaltuhu lima facaltah waxaan sameeyena ma dhihin maxaad u samaysay anasow walaa lishayin lam afcalhu lima allaa facaltah waxaan sameeyena oo maala iga dhacay gefana weligay maxaad u samaysay ma dhihin ima dhihin xadiiskana waxaa wariyey axmed baa wariyey asligiisuna saxiixeynka ayuu ku qoran yahay allahu akbar cashara siniin fii khidmati maa sabu abadan toban sano qofaad la joogto marna hadalka kaa soo bixin afkiisa wax caya mar keliyana uf xataa kuma odhan mar keliyana ma canaana nebigu tobankaa sano haddaynu barbar dhigno dhaqanka nebiga caynkaasa dhaqankeenna maanta maxaa inoo soo baxaya hooyooyin badan iyo aabayaal badan waxay ku canaanaya ilmahooda canaanta ugu xun maalintii toban gobor ka badan bay caayaan canaananayaan markaasuu wuxuu korayaa ilmihii isagoo beliida doqon cay baa bartay mar kasta hadal xun baa lagu odhanayaa saasuu isu qaadanaya maanta hadaad doqon ku tidhaahdo haddaad qabi ku tidhaahdo haddaad ku tidhaahdo waxma taqaanid haddaad waxba garan maysid haddaad tidhaahdo shaydaan baa tahay sidii isu qaadanaya inuu beliid yahay doqon yahay shaydaan yahay sidiinbuu dhagaha gashanaya ilmo beliida doqona kusoo baxaya marka dambe oo labada aaba ka cararaya ila hadalla xun buu ka maqlaya qofnana waxa dhibaya ma jecla inuu ag joogo hadallada xunxun markuu labada waalid ka maqlo ilmuhu labadan waalid ma jeclaanayo umana soo dhawaanayo inuu ka maqnaan yahay buu aad u rajaynaya inuu ka maqan yahay saaxiibadiiyo meel kale iska joogo amarkay siinayaanna xaggiisa wax qiima kama yeelanayo nahyiga iyo reebidda ka reebayaanna xaggiisa wax qiimaa kama yeelanayo raad kuma saameynayo ma saameynayo lianna wuxuu ku bartay dhaliisha badan cayda badan marka wixii qofki wuu iskala qabsanayaaba iskala qabsanaya dhaqan iyo caadi isaga noqonaysa arrinta afraad aynu ku kala duwannahay inagiyo nabiyullaahi maxamed xagga tarbiyada ilmaha kaana sal alla alay slam yunaadiihim biaxsani asmaa walcibaaraat ilmaha markuu baaqayo ma u yeedhayo magacyada kuwa ugu jecel yihin ba ugu yeedhi jiray magacyada kuwa ugu fiicanna wuu ku magacaabi jiray iyo kunyooyinka ugu fiican isagoo ibnu cabaas la hadlaya wuxuu leeyahay yaa ghulaamu waa kelmad tusaysa maaragtay kelmad tusaysa weeye in naxariis ku jirto gabadh yaroo diflad yaroo saqayna cunug yarna wuxuu yaa ummu khaalid buu ugu yeedhayaa gabadh yar nabigu wuxuu bixiyey ummu khaalid cunug kalena wuxuu ugu yeedhayaa oo aad u yar yaa abaa cumayr kunyooyin buu u samaynaya ilmihi arrintaas markaa ilmaha maxay ku keenaysaa dhawaaqa loogu magacyada fiican loogu yeedhayo dareen inay qofkii uu magaca ugu yeedhay jeclaadaan naxariis bay dareemayaan waxay kaloo dareemayaan inay qofka xaggiisa boos iyo jago ku leeyihiin xaggiisa kuwan yihiin bay dareemayaan innaga maanta soo maaha hooyooyin iyo aabooyin badan markaan leenahay dad dee ma raxima rabbikaa iska jiro dad baa laga yaaba ilmahooda inay si wacan u tarbiyaystaan u fahamsan yahin wax laakiin inta badan sida loo badan yahay ilmahooda markay u yeedhayaan arrintaas waxay ku tusaysaa wax qalbijabin qalbijab ilmaha shucuurtiisa in wax loo dhimo qaar baa ilmihiis wuxuu ugu yeedhaya yaa qabi war doqonow kaale doqonkiiw doqonyow kaalay wal aakhar wuxuu ku odhanayaa yaa majnuun war kaagan waalan kaalay ka waalanow kaale buu leeyahay waa ilmihiisi ka ugu fiican wuxuu yaa walad wiilyow wiilkow kaale wiilkow midka sii wanaajiya ugu roonna wuxuu odhanayaa biismihi mujaradan caliyow war axmedow ee dalci nebiga lagu bartay iyo alqaabtii iyo kunyadii iyo maba jirto arrinta shanaad aynu ku kala duwannahay waynu kaga leexsanahay tarbiyadii nebiga sal slam almurabbi alawal sal alla alay slam kaana yucdi aطifla xaqah wa makaanatah wayastashiiruhu wayaakhudu bira'yihi bal wayastadinuhu aydan nebigu wuxuu ahaa sal slam mid ilmaha xaqiisa siiya boosku jooga iyo mansiladiisa maartay u qira la tashada ra'yigiisa qaata bal iskaba dhaafe wuxuu ahaa mid ka idan qaata ilmaha yar ka idan qaadanaya waxaa ma samayn karaa ma samayn karaa nebiga baa ilma yar ka idan qaadanaya wutiya sala allahu alayh wasalam biqadxin min maa nebiga maalin waxaa loo keenay weel biyo ku jiraan fa shariba minhu nebigu biyihii buu ka cabay wax ka cabay markaasuu marka biyo cabay wuxuu eegay fii wujuuhi lqowm dadkii ag taagnaa wejiyadooda fiiriyey mise midigtiisa waxaa taagan wiil yar oo dadkaba ugu da'yar cunug baa taagan bidixda nebigana waxaa taagan alashyaakh walkibaar bidixsi taagan yihiin nebigii intuu saa u fiiriyay kii yar wuxuu ku yidhi yaa qulaam ata'danu lii an ucdiya alashyaakha cunug yahow may ogolaan kartaa inaan odayaasha biyaha u dhiibo duqaydan waaweyn tifligii muxuu sameeyey faqaala iflu saqiir cunug yara muxuu yidhi maa kuntu uuhiru binasiibii minka axadan yaa rasuula allah xaqayga cid kale u dhaafi maayo si nebi allow fa acطaahu iyaah biyihii nebigku yaraa buu u dhiibay ma odhan waad abtarantay ragga waa dadka waa inu taagma biyo cabaysaa ma dhihin saa maanta inagu nidhahno xaqiisi buu siiyey leanno isagaa midigta xigay biyaha marka la cabayaan in laga wareejiyo xagga midigta ayaa sunna ah ama wax maaragtay arrintaas maxay sameyn ku siinaysaa sabiga maxay ilmaha yar maxay ku beeraysaa waxay dareensiinaysaa inuu qiimo xagga qofka weyn ku leeyahay inuu qof muhiima ka yahay xaggiisa oo boos ku leh nebigiibaa bal si adab ku jirto uga idan qaadanaya ilmihi yaraa ata'danu lii buu leeyahay isagoo nebiyullahi maxamed ah khayru khalqillah buu wiil yar ka idan qaadanaya adigana maanta ilmahaas kelmadaas carabkaaga maba soo marto ata'danu lii may ogolaanaysaa allayla waxaa laga yaabaa inaad ku tidhaahdo dadka madaxda iyo kaa waaweyn iyo dadka qadiriis kuwa inaad ku tidhahdo soo galaa guriga soo garaacays laakiin ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo saaxiibada iyo carabkeennaba kelmadaas maba yaqaanaba xagga istishaarada iyo nebigu inuu ilmaha la tashan jiray yaryar inagu maanta nebigu saasuu ilmaha ula tashan jiray maxaan samaynaa maxaan qabannaa saas ma suuragal ma tahay laakiin maanta innagaba la eeg weligaa ilmaha dhashay ma la tashatay runtaan iska sheegno bal wax kale iska dhaafa dharkaad u gelinaysa usoo gadaysid isaga ma kala tashatay noocee rabtaa ma jiri midabkee rabtaa ma jiri mise mid adigu kula ficnaadon baad u gelaysaa isagoon rabin meeshaad u dalxiisaan u baxaysaan ee kusoo xoogaa kusoo majabaxsanaysaan ma kala tashatay mise meesha adigu rabtid baad u hogaamisaa ee adigu naftaada ay jeceshahay isagu meeshuu doonaya maba taqaani haddaad maanta tidhahda ilmahaaga maxaa ula tashan weyday wuxuu ku odhanayaa kama zuulin inuu yar yahay kanoo kale kanoo kale ra'yigiisa la qaataa buu ku leeyahay taasna nebiyullahi waxaan waa kala duwannahay ha lala socdo arrinta lixaad ee tarbiyada nebiga iyo tarbiyada maanta dadkeen inta badan ay ku dhaqmaan ay ku kala duwan yihiin kaana mustamican bidarajati aluulaa lilatfaali waasiqaar nebigu aad buu uga dhegaysan jiray ilmaha yaryar iyo kuwa yarar warkooda waa dhegaysan jiray xataa hadalkaas xaduusna isaga wax macnaa u samaynin nebigu sal sl u ka dhegaysan jiray waatan caaisha marar kale eena leh radi allahu canha iyadoo waagaa yarayd way yarayd markaas markaase waxay uga sheekaynaysaa sheekadii macruufka ahadee siirada ku taale la yidhaahdo ama axaadiistana ku timi qisatu abi zarcin maca ummi zarc bay uga sheekaysay nebiga caisha ka sheekaynaysa way yar tahay waa beryaha guursada way yar tahay marka da'yar tahay sheekaduna waa sheeka dheer ومع ذلك النبي جلس واستمع لها الى عائشه قصدي كدمينيس اسك دغيستي اسك دغيستي اسك دغيستي بل waa la falgalay oo la tafaaculay qisadii markuu dambena wuxuu yidhi caaisha wuxuu ku yidhi kuntu laki ka abi zarcin liumi zarc siduu amu zarc u wanaajiyey musarc kale annagu ku ahay haddaynu barbarayno dadka dadkeenna maanta inta badan ilmaha wax ma ka dhegaystaan oo warkooda ma maqlaan waxaan leenahay maya ilmaha qisooyinka ma ka dhegaysata ay ku warinayaan mise way aamusinayaan aamus waxba sheegi maysa bay yidhahdaan oo waxay ku tilmaamay inuu hadal badan yahay war waa hadal baanta aamus hadal badnida kaagan yar bay odhanayna inaku saasaan leenahay inaku dhaqankeenu saasuu kii nabigu uga duwan yahay sal alla slam arrintaas toddobaad aan ku kala duwannahay innaga iyo nabiyullahi maxamed xagga tarbiyada ilmaha kaana yukaafi'u man yastaxiqu almukaafa'ata nebigu wuu abaalmarin jiray qofkii muta in la abaalmariyo ilmaha yar ka mid a weliba wuxuu usoo bandhigi jiray maxaan kugu abaalmariya maxaa rabtaa naftaadu maxay jeceshahay mukaafaadou jecel yahay buu u sheegi jiray maxaa rabtaa u keeni jiray hadiyad uga dhigi jiray waana kala tashan jiray fii ikhtiyaariha doorashada hadiyadda iyadaa ama mukaafa'ada uu ka talagelin jiray ilmaha yaquulu rabiica ibnu kacbin alaslamiyu radi allahu canhu wuxuu leeyahay kuntu abiitu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan ahaa mid la hoyda nebiga la jiraan ahaa fa ataytuhu biwuduu'ihi wa xaajatihi waxaan u keenay wuxuu ku weyse qaadan lahaa baan u keenay fa qaala lii sal waxay weydiiso rabiica waxay weydiiso rabiica wuxuu leeyahay faqultu as'aluka muraafaqataka fi ljanna nebi allow waxaan kaa rabaa ku weydiisanaya jannada inaan kugula rafiiqo isku meel meesha jannada ka gashay inaan kaala galo aan jirkaaga jannada aan jirkaaga aan noqdo qaala awa kayra dalik wax kale may weydiinaysaa wax kale may weydiinaysaa qultu huwa daak taa un baan ku weydiisay nebi allow jannada inaan rafiiq kula noqdaan rabaa qaala sala allahu alay wasalam faacinnii calaa nafsika bikatrati sujuud waxaad igu kaalmaysaa naftaada igu kaalmaysaa inaad salaada badisid bikatrati sujuud salaada inaad badiso xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay fii saxiixi muslim laakiin dadka maanta jooga ilmaha ma makaafaa ma mariyaan ma abaalmariyaan hadiyadu ku farxamoo keenaan wuxuu weydiisto mauga jawaabaan dadka maanta jooga intooda badan ilaa man raxima rabbuk ilmaha way ciqaabaan sida loo garca way yaqaanaan sida loo caayo way yaqaanaan waxay laakiin ilaawaan sida loo abaalmariyo ma yaqaanaan hadday abaalmarin isku dayan abaalmariyaanna iyagan kala tashan wuxuu raba ayay isaga keenaan wixii munaasibka ku ah waxaan ayba isaga keenaan هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق